waxaa magaalada muqdisho laga daafuray ablicathonka qur-aanka tafsiir oo ah ab casri ah oo aad ka akhrisan karto qur-aanka kana dhagaysan karto sidoo kaletana aad ka baran karto tafsiirkiisa daafurkana waxaa ka qayb galay mashaa'ikh soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin sheekh siciid raage sheekh bashiir axmed salaada iyo sheekh xuseen cali jabuuti iyo sheekh cali wejis iyo mashaa'ikh khaleeto iyo guddoomiyaha midowda jaamacadda rofesor bidey iyo sidoo kale culimo kala duwan oo ka timid dalka dibadiisa iyo bulshada qeybaheeda kala duwana cabkan ayaa waxaa sameeyey jaamacadda hormuuda kaasi oo la jaan qaadi doono tiknolojiyadda casriga ah iyo sidoo kale barashada diiniga qaar ka mid a culimadii ka qeyb galay kulankan ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay abkana waxaynu joognaa maanta casri la taagan yahay oo gaaladii ay samaysteen waxay idhaahdaan i ama a i artificial intelligence waxaynu maraynaa waqti jiniisku ay soo intay ka tallaabsadeen g p t v ay soo dhigeen deep seak waxaynu maraynaa waqti arwen technology dadka ay fahmeen ay dhiganay dhalinyaradeena ku dhaqmayaan waxaynu taaganay maanta waqti caruurta yaryari kuwaynu dhalay intuu telefoonkaa qaato asagoo meel walba gelayo aab walba furi karayo inaynu maanta markaa ay loo sameeyo aab dhalinyaradii caruurtii yaryaray intay video games iyo social media geli lahayn kitaabkii ilaahay ka gelayaan horta waa dadka meesha waajibkaa ku kacay waan hambalyo dadka muslimiinta ah dabaqaday doonaan ha ku jiraan diinta xilbaa ka saaran runtii waa barnaamij loo baahnaa dadka soo diyaariyey iyo dadka maalgeliyey iyo dadka fikrad ku darsaday iyo dadka dhaqaalo ku darsaday intuba ilaahay bay ajar ka helana maxaa yeele waa khidmatu diin weeyaan alaha aalaadkan zamankan nagu soo biiray intay yimaadeen fasaadku runtii u lagu jibaaryay iyadoo saxaabadda islaamiga dacwaddu ay meel fiican maraysa dalkeena aalaadkan markay yimaadeen wax badan baa isbedelay laakiin maanta haddii la helay in khayrkii looga faa-iideysto aalaadkan dadkii khayrka loo dhex mariyo waa fikrad loo baahnaa dhalinyaradii waxay u guureen tiknolojiyadana u guureen bahal tictog layidhaahdaa jiro oo laba daqiiqi saddex daqiiq waxaan ka badnayn iyay wax ku soo tuurayaan culimmadiina meesha way ka maqan yihiin dhalinyaro keligood meel isugu tagtay maxaad u marayn marka bal arday waxaad soo qaadataa macallinkii uu ka maqan yahay kabiirkiina uusan joogin fasalkaas sidee u noqonayaa inay isku qayriyaan inay boodboodaan inay wax ka sameeyaan marka ogaada tigtooku waa dhalinyaradii oo meesha isugu tagtay oo macallinkii ka maqan yahay markaase waxay samaynayaan wax kasta oo xumaa ayay soo jeedinayaan waxay u soo jeedinayaan ka rabaan maxay tahay markaan weydiin waxay ku dhahayaan fiyu ayaan ka rabaa fiyu in la daawado marka fiyu dembi ayay raadsadeene fiyu oo khayr ay halkan soo bandhigaynaa oo meeshii waxyaaba foolfool xun iyo aan akhlaaq lahayn ay wax ka raadinayeen waxaan ugu baaqaynaa inay aabkan soo degsadaan oo qur-aanka ay la noolaadaan waa abki ugu horreeya noociisa ah oo laga daafuro dalka soomaaliya kaasi ood ku baranayso qur-aanka iyo sidoo kale tafsiirkiisa